kadib kulan ay soo agaasimeen madaxda sare ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayna kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin isugu jira labada heer ee maamul goboleedka galmudug waxa ay jaaliyada ku nool dalka dibadiisa ee kasoo jeeda deegaanada kala duwan ee galmudug ay ka codsadeen in ay qayb ka noqdaan horumarinta caasimada iyo deegaanada hoos yimaada islamarkaana ay dib ugu soo laabtaan magaalada dhuusamareeb waa kuwan qaar ka mida mas-uuliyiinta iyo waxgaradka maamul goboleedka galmudug oo qurbo joogta kasoo jeeda deegaanada galmudug ugu baaqay ka qayb qaadashada horumarinta caasimada galmudug sidoo kalena waxay ugu baaqeen inay dalka dib ugu soo laabtaan markaanu xornay marka arrimaha culusoona hor yaala waxaan u baahannahay caasimadan master baraankeeda in la hormariyo wadooyinkeeda in la falo in maaragtay magaalada bilicdeeda in la hagaajiyo in magaalada nadaafadeeda iyo fayadhowrkeeda hawa meesha ugu sarraysa in la gaarsiiyo waxay u baahan tahay marka dhaqaalo badan waxay u baahan tahay qalab waxay u baahan tahay bulsho isku xiran waxay u baahan tahay amniga oo maaragtay hawshaas nagala shaqeeya wax kasta oo markaan imaanaya caasimadda meeshii aadee iyo meeshii kabaxa intaba waa la yaqaanaa marka waxaan leenahay jaaliyadaha galmudugow si hagar la-aana hantidiinna caasimadda uguna taakuleeya guddoonka cusub iyo golaha deegaankana oo dhabar istaagan waxaan leenahay jaaliyaduhu maamulka inay garab istaagaan oo talo iyo tafiyo intaba lagu garab istaago sidaad la socotaan maayarka ee maayar ku-xigeenka golaha deegaanka waxaa loo doortay waxay ahayd inay baahida shacabka ku soo celiyaan maamulka caasimadda waxa weeye si uu taa u guto in qurba joogta caalamka ku maqan ee ah reer galmudug soo garab istaagaan